shan askari oo ka tirsan ciidanka burundi ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fadhiisin ay burundiyeesku ku leeyihiin deegaan ka tirsan shabeellada dhexe iyadoona dhanka kale yugandeska iyo dowladda federaalka askarteeda ee ku sugan shabeellada hoose weerar lagu qaaday haddaan ku horumarno dhanka iyo shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada burundi ay kaga sugan yihiin deegaanka qalimow weerarkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo ka mid a ciidamada burundi saddex kalena waa lagu dhaawacay isla shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxay dagaal ku qaadeen xero ciidamada burundi ay kaga sugan yihiin degmada balcad weerarkaasi ka dhacay balcad waxaa ku dhaawacmay hal askari oo burundiyees ah shabeellaha hoosene ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal ayay ku qaadeen xero ciidamada kasoo duulay dalka uganda ay ku leeyihiin buundada beriir oo hoos tagta degmada afgooye banaadirna ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxay dagaal culus ku qaadeen xarunta kuuliyada jaalisiyaad ee magaalada muqdisho halkaasi oo xarun weyn u ah ciidamada dowladda federaalka